kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa maanta degmada afgooye ku dilay guddoomiyihii hore ee degmadaasi cabdulaahi axmed cabdi iidey kooxdan oo ay tiradoodu gaarayso ilaa saddex ruux ayaa guddoomiyaha ugu soo galay goob carwo ah oo carruurtiisa uga iibsanayay dharka ciidda waxaanay si kediisa ugu fureen rasaas kuwaasoo uga dhacay madaxa iyo wadnaha sida uu v o a u sheegay goobjoogo ku sugan halka uu falku ka dhacay inaa lilahi wa inaa ilahi raajicuun waxaa la qaarijiyey guddoomiyihii hore ee degmada afgooye cabdulaahi axmed cabdi iidey waxaana qaarijiyey kooxo bistoolada ku hubaysnaa xilli uu carruurtiisii dharka iidda u badanayay guddoomiyaha goobta lagu dilay waa xaggee degmada afgooye xaggey kaga taal wadada ka timaada ama se dhankii celiirow ama isgoodka jaadka centerka qaybna kaga timaada xarunta xisbiga wadana aadaysay dhanka iyo masaajidkii celiirow ama combany uu leeyahay muumin group carwo ku dheganayd oo nin ganacsada uu leeyahay waxaa laga gudaha ugu jiray dabadeedna waxaa qaarijiyay kooxo bistoolada ku hubaysa marka isagu staff ma watay maya wax staff muusan wadanin xilligaas tan iyo gabi markuu xilka baneeyey wax staff muusan wadanin wuxuu un wada jiray bistoolad keliya kooxaha guddoomiyaha ku dilay goobtaasi ma la qabtay
ruux un baa la qabtay laakiinse inta kaleeto goobta way ka baxsadeen oo dhan securityka xaggiisii wax adkeynayay qofka wax dilayna gudaha xilli uu ku qaarijiyay eed oo carabada gudaheedii banaanka kuma uusan dilin kadibna bistooladii bixinteeda markuu soo baxsaday bistooladii ka dhacday bistooladii inta u foorarayna ciidamadan kasoo cararay dankii owdeegle oo degmadana aada ugu buux dhaafiyey unbaa xilligaas gacanta ku dhigay oo dirjil iyo xabadana ku dhuftay isagoo naftigiisu dhaawac saxariirsan unbay qaadeen sida ay ayay ka sheeganayeen marka xaggee ku geeriyooday guddoomiyaha guddoomiyaha wuxuu ku geeriyooday markii la marsiinayay maamulka koonfur galbeed xarunta kumeel gaarka uu ka degan yahay degmada agteedii markuu la marayeyna waa ilaahay waa oodsaday oo naftana waa ka baxday dibna waxaa loogu soo celiyey hoygiisii oo ka deganaa degmada saacadaha soo socdana waxaa lagu aansaya isla degmada halka maamulka qaarkiina ay bu kala carareen magaalada muqdisho cabsi iyo baqdinta jirta aawadeed waa tahay ninka la qabtay ma ahane labadii kale ee dilka wax ka geysatay xaggey ku dambeeyeen goobta way ka baxsadeen oo meel hebel iyo daaragshan hebel ay aadeen caddihi karta malaan tilmaam cid ka dhiibi kartana ma aysan jirin jawiga degmada afgooye dilka guddoomiyaha kadib iminka waa mid sidee ah awalba jawiga muddadan buu iska kacsanaa oo markii uu jirka dhacayna cabaar unbuu hawada ayay marqasantay kadibna jawiga sidii hore unbuu kusoo noqday wax sidaa u balaaran ma aysan jirin maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa degmada afgooye ka jiray xasilooni darro waxaana dilka ka hor ka dhacay dhowr dil oo loo geystay mas-uuliyiin askar ka tirsan dowladda iyo dad shacab ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho